xilli magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaa ka socoto hanaanka isdiiwaangelinta ee dadweynaha qaadanaya kaarka codbixinta doorashooyinka qof iyo cod ah ee ay iska kaashanayaan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowlad goboleeda dalka ayaa waxaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug iska diiwaangelisay xildhibaanada khaladlo cali cawaale oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya islamarkaana waxaa xildhibaanada khaladlo kaarka isdiiwaangelinta ay ka qaadatay xarunta xaafadda dayax ee magaalada dhuusamareeb oo kamid ah xarumaha ay ka socdaan isdiiwaangelinta isdiiwaangelin kadib xildhibaanada gudaha xarunta ay ka qaadatay kaarkan kula hadashay warbaahinta ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay in bulshada soomaaliyeed ah mar kale dib lagu celiyo codkooda iyaguna ay wax dooranayaan taasoo sheegtay xildhibaanadu inay meesha ka saartay hanaankii ayaa lagu soo doortay oo ahayd in ay go-aan ka gaaraan odayaasha dhaqanka beelaha iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada dalka ama doorashadeeda dadbaneed anuu magaceygu yahay xildhibaan qaladla cali cawaale kuna dhashay dhuusamareeb xaafadda dayax maanta waxaan soo qaatay kaarkii codaynta shalay haddii aan madaxweynaha iyo xildhibaanada lagu doortay doorasho dadban maanta waxaan diyaar u nahay inaan ku soo baxno doorasho qof iyo cod ah oo madaxweynaha jubuudda federaalk soomaaliya oo waddanka u jiheeyey waa ku faraxsanahay maanta inaan kaarkii codaynta aan soo qaatay maya waa markii iigu horreysay oon qaatay wax badanoo ka bedeli karaa haddii waddanka doorasho qof iyo codoo toosa u jihaysto wax badanoo ka bedeli karaa horumarka dalkeenna waxaan rijaynaan ku rijo weynahay oo ku soo baxo doorasho qof iyo coda shala haddii doorasho dadban aan ku soo baxay maanta waxaan rijaynaa inaan ku soo baxo doorasho qof iyo coda waana u taaganaha kursiga hob toban iyo toddobo magaalada dhuusamareeb ayaa ahayd magaaladii labaad kadib muqdisho ee laga bilaabo hanaanka isdiiwaangelinta dadweynaha iyadoona haatan ay ka socdaan magaalooyin ay ka mid yihiin muqdisho dhuusamareeba baydhabo iyo jowhar